bismillahi raxmaan raxiim kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada ugu darkaran warka habeenimo idaacadda beerlula qodobada warkeenna adaa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda gargaarka hir shabeelle oo ka digtay fataxaad u geysta webiga shabeelle tartan kubadda cagta oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay magaalada beled xaawo biyola-aanna ka jirta degan hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose iskuullada bixiya waxbarashada onlineka oo ku soo badanaya beledweyne akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah daawo cusub oo loo helay dhalma-aanta ragga labaatanka bisha oktoobar labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaas waxayan qodobadii ugu darkarona warka habeennimo idaacadda beerlula markana isagiio fidsan waxaana warkeedla socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya aynu ku bilowna wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabeelle ayaa ka digtay fataxaad uu geysto webiga shabeelle ee dhexmara qeybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo meelaha ugu badan ee laga cabsi qaba in fataxaadda uu ka geysto webiga shabeelle ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaan cumar yuusuf adan oo istuudiyaha igula sugan ayaa ka waramaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo marinta masiibooyinka hirshabeelle
sanay aada umahadsan tahay wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowladda hirshabeelle ayaa soo saartay saadaasha roobabka markaasi toddobiiyo tobanka ilaa afar labaatanka oktoobar laga cabsi qaba inay da-aan runtii waxaa la saadaalinayaa roobab aada u xoogan oo cabirkooda uu gaarayo konton ilaa laba boqol oo milimiter ayaa markaasi la filayaa in deegaanada hirshabeelle sida magaalada beledweyn iyo qeybo ka mid a galbeedka iyo koonfurta etoobiya kuwaasi oo markaasi sare u kac xoogan laga dareemayo dhinaca webiga shabeelle maadaama aada loo markaasi filayo roobab aada u xoogan waxayna kordhin kartaa baa laleeyahay suurtagalnimada fatahaado ku dhufta deegaanada webiga uu maro sida beledweyne oo cabsida ugu weyn laga qabo waxna bulshada ku dhaqan deegaanada uu maro webiga shabeelle inay markaasi ka digtoonaadaan la faraya wasaaraduba markaasi ay soo saartay sidoo kale sare ukaca aada u xoogan ayaa laga dareemayaa biyaha webiga shabeelle oo markaasi ay sababeen roobabkii xooganaa ee ka da-ay markaasi gudaha dalka iyo weliba inta ugu badanba dalalka dariska ah ee buraleyda etoobiya ayaa aada markaasi looga dareemay degmooyinka beledweyn bulaburda jalalaqsi mahadaay jowhar iyo balcad oo dhammaantoodba ah deegaanada hirshabeelle cabirka webiga waxaa sidoo kale la sheegayaa magaalada beledweyn ayaa hadda marayo saddex dhibic siddeetan wuxuu markaasi ku dhow yahay baa laleeyahay heerarka fatahaadda afar dhibic ilaa toban halka cabirka webiga magaalada jowhar uu hadda marayo laba dhibic sagaashan wuxuuna markaasi sameeyey baa laleeyahay sida ka muuqato warbixinta lasoo saaray fatahaad heerkii markii uu ahaa saddex dhibic toddobaatan admaasanya wariyaan cumar yuusuf adan oo faahfaahin naga siinaya war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo marinta masiibooyinka hirshabeelle ee ku saabsanaa digniinta la xiriirta dadad laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qeybo ka mid ah gobolka hiiraan oo magaalada beledweyne ay ka mid tahay maadaama roob xoogan ay ka da-ayaan gobolka iyo koonfurta etoobiya markana beled xaawo tartan kubadda cagta oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada beled xaawo ee gobolka gado wariyaan xawlow laadan xuseen ee warbixinta warkan noo haysaa degmada beled xaawe ee gobolka gada ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaareed loogu magac daray tartanka isdhexgalka bulshada kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xiriirka kubadda cagta degmada beled xaawe ee gobolka gado waxaana kasoo qeybgalay xiriirka kubadda cagta dhalinyaro badan oo ka kala timid degmooyinka gobolka gada iyo martisharaf kale xasan cali oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta degmada beled xaawe ee gobolka gada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ciyaaraha isdhexgalka bulshada waxaan leenahay hambalyo hambalyo bocboc liigii noo soo socday asbuuc oo hay-adda saado oo iska kaashanayaan sida ay noo qabteen oo galabta noogu eg waxaan farxadda la qaybsanaynaa walaalahanna boocbooc oo qaaday koobkii kuwa kalena waxaan leenaha hambalyo adinkuna waa qaadi doontaan insha allahu tacaala liigii galabta saasuu noogu egayahay waxaan muddo uu soo socday oo galabta gebageba noo ahaa insha allahu tacaala liiga kalena waan qaban doonnaa waxaan leenahay hambalyo guulaysta aad iyo aad bay u mahadsan tahay hay-adda saado iyo n c oo ka kaalmaynayso waxaan kaloo rabaa ayagana inaan u mahad celiyo tiimkii isagana finaalka yimid ee dhabbad guushu waxaa waaye waad guulaysateen meel fiican baad imaadeen insha allah waxaan rajaynayaa kulankan kulankiisa dambena inaad maxaa loo jira guulaysataan waxaan rabaa inaan halkan oga mahad celiyo intuu liigga socday awalan ciidamada amniga ee ku dadaalaya amniga liigga intuu socday gudoomiyaha isboortska gudoomiyaha dhallinyarada guddigii liigga ee maamulayay dhammaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cabdirisaaq cali iyo cabdiqaadir maxamed jaamac oo ka mid a kabtanada labada kooxood ee lagu soo xiray tartanka ayaa labada dhinac si wadajir uga mahad celiyey xiriirka kubadda cagta degmada beled xaawe ee gobolka gado waxaan halkaan uga hambaleynayaa kooxda walaaleen ee boobocda ku guulaysatay tartankii saadi ee dhigtay oo lix iyo tobanka tiim ahaa ugu dambeyn aniga ayaka isla imaanay goolkulaad bay nooga raayeen kubaddana waa caddaan iyo madow sagaashan daqiiqo ciyaar fiican baa soo bandhignay annagoo saan ka adag oo soo laabanayna insha allah waxaan u hambaleynayaa maamulka isboortiska inta wanaagga samaysay ee hay-addan noo dhigtay insha allah waxaan rajaynaynaa annagoo saan ka awoodba inaan soo laaban doono waxaana ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooyda boobooc waxaan halkan uga mahad celinayaa guddiga liiga albiitarayaasha gudoomiyaha degmada isboortiska hay-adda saado oo kaabkan qamaqaabisay oo waxaan dhan inay maanta meeshaan aan guushaan maxaan leeyahay maanta gaarnay liiga dadka noo qabanqaabiyey ay tahay gudoomiyaha dhallinyarada sidoo kaleeto dhammaan waan u hambaliyaanayaa waanu ku faraxsanahay guushaan maanta gaarnay wakhti badanaan soo dadaalnay ujeedka loo qabtay kulan ciyaareedka ayaa ahaa sidii loo samayn lahaa isdhexgal bulshiin bulshada ay nabad ku wada noolaadaan bulshadana ay isku iloobaan qabiil iyo qabyaalad aad umaasantahay waryaana xawlow laadan xuseen warbixinta warkaasi ee nala socodsinaysa markana badha dheer biyaalahanna xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaana hoostaga degmada badha dheer gobolka jubbada hoose waryaana maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta warkan noo hayaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay biyo la-aan soo wajahday dadka ku nool deegaano hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaa ka qayb galay kulanka mas-uuliyey ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland dhiibaan mawliid xuseen ayaa ka warbixiyey deegaanada ay soo wajahday biyo la-aanta bishii sagaalaad ilaa iyo bishan tobanaad oo maanta gabagabada ah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaa soo gaaraya cabashooyin aada u fara badan oo ka imaanaya deegaano ka mid ah deegaanada jubbaland roob la-aan ayaa ka jirta meelo badan oo ka mid ah deegaanada jubbaland waxaa cabsi badan laga qabaa in roobkii deyrta uu baaqdo maadaama aysan ilaa iyo hadda bulshada ku dhaqan dhulka joog joogiisu hooseeyo ee deegaanada jubbaland aysan weli helin roob ayadoo muddo bil u dhow lagu jiro xilligii deyrta qayladhaan xooggan iyo cabasho isdaba joog ah ayaa kasoo yeeraysa dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada badhaadhe iyo galbeedka degmada kismaayo cabashadan ayaa timid kadib markii ay biyo la-aan xooggan soo food saartay dadka ku dhaqan deegaanada aan hoos ku xusi doono meelaha biyo la-aanta ba-aan durbo laga soo sheegayo waxaa ka mid ah haddaan ku horumarno galbeedka kismaayo deegaanada ugu daran oo ilaa iyo hadda dadka qaar xitaa biyo la-aan ay uga qaxeen waxaa ka mid ah basra oo ay ku nool yihiin boqol iyo toban qoys barkada shariifadda oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo lixdan qoys qarsa oo ay ku nool yihiin boqol siddeetan iyo shan qoys turqada oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo toddobaatan qoys tuulo barwaaqo oo ay ku nool yihiin boqol iyo labaatan qoys karan uusle oo ay ku nool yihiin laba boqol iyo konton qoys shabeeley oo ay ku nool yihiin boqol iyo afartan qoys iyo yaaqraar oo ay ku nool yihiin boqol labaatan iyo siddeed qoys deegaanadaas aan soo sheegnay waa galbeedka kismaayo oo ay cabashada ugu badan naga soo gaarayso waxaa kaloo jiro deegaanada degmada badhaadhe oo ay ka mid yihiin kulbiyow oo ay ku nool yihiin kun afar boqol konton iyo lix qoys raskamboni oo ay ku nool yihiin saddex kun laba boqol toddobaatan iyo shan qoys gudhaa oo ay ku nool yihiin laba boqol toddobaatan laba kun toddoba boqol afartan iyo siddeed qoys madhowa oo ay ku nool yihiin kun laba boqol iyo labaatan qoys jula oo ay ku nool yihiin afar boqol iyo shan qoys jawaay oo ay ku nool yihiin saddex boqol labaatan iyo toddoba qoys iyo istanbul oo ay ku nool yihiin saddex boqol lixdan iyo shan qoys deegaanadan aan soo xusnay hadda waa deegaanada ugu badan oo cabashada ba-an ay ka taagan tahay waxaana baaqan iyo war-saxaafadeedkan gaarsiinayaa hay-adaha ka howlgala jubbaland qeybtooda fayadhowrka iyo nadaafadda ee wooshka in ay insha allah wax ka qaban doonaan baahiyahan kusoo kordhay deegaanadaas oo xilligii deerta oo la sugayay ilaa iyo haddana uusan roob u di'in dadkan aan soo sheegnay iyo deegaanadan aan soo sheegnay intooda badan waxay ku tiirsan yihiin barkado ay ugu dhacaan xilliyada roobka ah biyaha meel kale oo ay biyo ka helaan ma jirto maadaama dhulka ay ku nool yihiin uu yahay dhul biyo aan lahayn ceelalna aan ka qodnayn insha allah waxaan rajaynayaa baaqan inuu gaari doono cid allaale ciddii ay khusayso wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyahana waxay ka shaqayn doontaa sidii dadkaas gurmad deg deg ah oo biyo loo gaarsiin lahaa aad baa u mahadsantiin wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa wada dadaalo dadka biyo la-aanta haysato loogu raadinayo gurmad maadaama xilligan ay haysato biyo la-aan baahsan waaad mahadsan yahay waryaena maxamed yuusuf cabdullaahi warbixinta warkaasi nala socoojinaya iskuullada bixiya waxbarashada dhinaca online-ka ayaa kusoo badanaya magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan wariyana cabdiqaadir cumar ibraahim nidaar warbixinta warkan noo hayaa iskuulka hoggaan oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada baladweyne ayaa soo kordhiyey qayb lagu dhigo waxbarashada online-ka ah qaybtan ayaa loogu talagalay in wax lagu baro dadka aan awoodin inay yimaadaan iskuullada sida ganacsatada dhallinyarada iyo dadka da-da ah maamulaha iskuulka hoggaan liibaan aadan ayaa riidu baaluul uga waramay ujeedka ay qaybtan usoo kordhiyeen akademiyadu waxay soo kordhisay qeyb la dhaho online-ka ah oo casharadu ay ku baxaan qaab online ah qaabkaas marka lasoo kordhinayan waxaa loo soo kordhiyey baahiyo iyo duruufo jira awgood akademiyada marka la asaasaya ama la daahfurayo waxaa loo daahfuray in loogu adeego ardayda soomaaliyeed baahiyahan in hab online lagu soo kordhiyeyna waxaa waa baahiyo markaa ka jira wadanka ka akademi ahaan duruufaha nagu kalifay inaan soo kordhin habkan online-ka waxaa waaye in arday badan oo diyaar u ah inay ka faa'iidaystaan cilmiga ka baxa akademiyada ay jiraan haddana aanan u haysan fursad waqti ama ay kusoo xaadiri karaan akademiyada qaarkood waxaa haysto duruufo ah in aysan waqtiyadii maalinlaha caadiga ahaa ay shaqeeyaan oo dad shaqeeya oo ganacsataha ay yihiin xilligii ay ka faa'iidaysan lahayn marka waqtiga uu ku yaryahay aysan fasalladii soo xaadiri karin saa darteed marka waxaan sameynaa in dadkii la siiyo qaab online casharadii ay ku gaaraan ayagoo goobahooda ganacsi joogo ayagoo goobahooda kala joogo si waxbarashadiina aysan ugu habsaamin howlahoodii kala nolol maalmeedkuna ay sii wataan marka sidoo kale waxaa kaloo jiro arday ah ayaguna aanan joogin qeybaha uu ku yaalo akademiyada ama xarumaheeda ay ku yaalaan oo xarumo kale oo aysan ku oolin joogo ayagana rabo inay ka faa'iidaystaan marka sidaas ayaa nagu kaliftay inaan kusoo darno qaabkan online-ka ah axmed cabdishakuur maxamed oo ka mid ah dadka wax ka barto qeybta online-ka iskuulka hoggaan ayaa reedio baaluul uga waramay sida wax loo baray isaga oo uga mahad celiyey macalimiinta soo kordhiyay hanaanka waxbarasho ee online-ka ah waxaa fursad iiahayd aniga oon soo xaadiri karin inaan qaab online ah aan ku barto koorsada waxaana ku bogaadinayaa bulshada inteeda kale sida ganacsatayaasha iyo dadka gurijooga ah in ay fursadaas ay ka faa'iidaystaan waa fursad qaali ah waxaan ku dhiirigelinayaa maamulka iskuulka hoggaan academy inay kor usii qaadaan waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol si kastaba ha ahaatee sanadihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ayaa waxaa kusoo badanayay goobaha waxbarashada ee soo kordhiyey waxbarashada online-ka ah taas oo qeyb ka ah horumarka waxbarasho ee ka jira dalka admaadsan yahay wariyaan cabdiqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala socotiinayay halgurkaasad kala socotaan idaacadda beerulaha magaalada baladweyne mowjada siddeetan iyo sideed dhibic sidegeedna kala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan wareehana bulshada sida facebooka youtubeka twitter-ka iyo websaytka intaan akhbaraadka dibadda u guddeenna kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeenimo ee raadiyo beerula xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya cuntada wadaniga haddii aan ku hormaro digirta kiishkeeda ayaa liibiya sagaashan doolar haafka ayaa liibiya qiimadhan afartan iyo shan doolar goombada digirta ayaa liibiyaa sagaashan senti keeshka sareenka ayaa liibiyaa soddon doolar haafka sareenka ayaa liibiyaa toban iyo shan doolar goombada sareenka ayaa liibiyaa qiimada nus doolar masagada abuur caska kiishkeeda ayaa liibiyaa soddon iyo sideed doolar haafka ayaa liibiyaa qiimadan toban iyo sagaal doolar kaleyda kiishkeeda ayaa liibiyaa labaatan iyo shan doolar haafka kaleyda ayaa liibiyaa labiyo toban doolar ugu dambeyntiina digirta sarbukada loo yaqaana kiishkeeda ayaa liibiyaa sideetan doolar haabka digirta sarbukada ayaa liibiyaa afartan doolar koombadeeda ayaa noqonaysa qiimadan hal doolar xubintiina waa idinta
aad umahadsan tahay weriyaanna sacdiya maxamed maxamuud oo nala socotinaysa xubinta sarifka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda beerlula markana akhbaraadka dibadda dhilmala'aanto waxay haysataa toddoba boqolkiiba dhiddiga dunida ku nool balse hadda mashiinada casriga ee garaadka macmalka loo yaqaano artificial intelligency ayaa muujinaya rajo in dhibaatadaasi wax laga qaban karo dhibaatada dhalmala'aanta ee ku dhacda ragga qaar ka mid a waxay walaac badan ku keentaa lamaanayaasha isguursada waana mid ka mid a saabaha ugu waaweyn keena furiinka guriga kadib ragga ayaa caqabadaasi caafimaad ee haysata xaasadkooda aysan u suurto gelin inay uur yeeshaan balse hadda koox dhakhaatiir ayaa arrintan isku hawshay oo soo saartay qalab loogu talagalay ama lagu ogaan karaba heerka uu gaarsiisan yahay dhalmala'aanta iyo sida wax looga qaban karo doctor falas waxa uu sheegay in saameynta hawshan ay dad badan ku qaadanayso lix ilaa toddoba sannadood waana howl aada u adag oo lagala kulmaya daal iyo khalad badan sida uu sheegay warkabanimada kala socoteen idaacadda beerulaha magaalada beledweynintaas ayuu ku dhanyahay ciddii warkan usaciid uga daalcan kartaa baraha internet-kan ku leenahay sida facebook youtubeka twitterka iyo websaytka inta warkan midnimada duu ku middan waxayd ka tagaysaa nabadgelyo